أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سورة وحل هذا سورة النساء waxaa suuratu nisaa loogu bixiyey yani axkaamta haweenka ku saabsan oo ay suuraddan dhexdeeda yani kulansatay ama allah uu uga hadlay waxa xugum oo dumarka ku saabsan suuraddan dhexdeeda ah ayaa maaragtay ka badan suuraddan wixii ka soo haray axkaamta dumarkao lagaga hadlo marka axkaamta haweenka ku saabsan suuraddan aada iyo aaday uga hadashaa sidaas darteed baa marka suuratu nisaa loogu bixiyey oo suurta kale ayadaa kaga badan inta dumarka iyo axkaamta ay leeyihiin lagaga hadlo suuraddan oo suuratu nisaa waa suura madaniya ah qur-aankii madiine ku soo degay ayay ka mid tahay sida riwaayat alcawfi can ibni cabbaasin radia allahu canhuma uu tilmaamayo cabdullahi ibni cabbaas wuxuu leeyahay nazalat suurat nisaa'i bilmadiina suurat nisaa madiinay kusoo degtay saasuu odhanaya sidoo kaleeto ibnu marduuya wuxuu warinayaa can cabdillaahi bni zubayrin wa zayd bni haabit sidaasoo kale ka warinayaa cabdillahi bni zubayr iyo zayd ibni haabit iyagana inay yidhaahdeen suurat nisaa madiine ayay kusoo degtay inay yidhaahdeen marka xadiid bukhaari oo athar oo bukhaari warinaya can caaisha radi allahu canha caaisha lafteeda waxay leedahay fi saxiixi lbukhaari ku yaallo waxay leedahay maa nazalat suurat lbaqara wannisa ilaa wa ana cindahu sala allahu calayh waali wasalam suurat lbaqara iyo suurat nisaa ma aynan soo degin ilaa anoo nabiga la joogo xaas u ah mooye yani markay caaisha xaaskii rasuulka noqotay ee gurigiisa ay gashay ayay labadaaba soo degeynay odhanaysaa caaisha radi allahu canha sidaas darteed baa alimaamu shawkani wuxuu leeyahay isagana markuu arrintaas aharka caaisha ka waramayo oo imaam albukhaari fii saxiixii ku warinaayo wuxuu leeyahay walaa khilaafa bayna alculamaai ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam inamaa banaa bicaaishata bilmadiina wax khilaafaho ka jiro muslimiinta culammada dhexdeeda ma jiro inuu nabiyulaahi moxamed caaisha uu ku guursaday madiina marka madiina ayay suuradaas ku soo degtay weeyaan saasuu caddaynaya marka suuraddani runtii suuradda aada u qiimo badan weeye qur-aankao dhan isagoo fadli badan yahe oo qiimo leeyahay haddana fadligeeda waxaa ka mid ah yani sida maaragtay xaakim oo warinaya fii mustadrakihi oo sanad saxiixana oo ku warinaayo sida axmed shaakir uu tasriixinayo waxaa ka mid ah cabdulaahi bn mascuud radi allahu canhu inuu oran jiray yani wuxaa hadaladiisa ka mid ah cabdullahi bn mascuud ina fii suurati الnisaa lahamsu aayaatin maa yasurunii ana lii biha addunya wma fiiha yani waxaa ku jira suurat nisa shan aayadood oo haddii adduunka iyo waxa dhexdiisa ku sugan oo dhan la isiiyaa ayadana aan la isiinin adduunka uusan ifarax gelinaynin yani shantaas aayadood yaa suurat nisa dhexdeeda ku jirto aad ii farax gelinayso oo adduunyadoo dhan iiga qiimo badan shanta aayadood wuxuu ku tilmaamay aayadda koowaad in allaha laa yadlimu midqaala dara wain taku xasanatan yudaacifha wayu'ti min ladunhu ajran cadiima aayadda koobaad taasuu ku tilmaamay oo suuratu nisaa ku jirto yani waxay tilmaamaysaa allah in qofka uusan addoonka inuusan marna dulminaynin bal inuu dulmiyo iska daaye xasano yar hadduu la yimaado inuu ilaahay u laablaabay wain taku xasanatan yudaacifha wayu'ti min ladunhu ajran cadiima taas waa aad iyo aad shay muslimiinta farax gelin karta wey xasano yaroo aad samaysatoo laguu labalaabo shay aad i qaali u ah weeyaan midda labaad waxa weeye aayaddu allah uu leeyahay oo fii suurati nisaa ku jirto in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima aayaddaasna waa aayadda labaad wey yacni waa shay wanaag fara badan muslimiinta aayad ugu sugan tahay wey haddii aad iska ilaalisaan waxyaalaha kabaa'irka laydinka reebayaad ka joogsataan dunuubtiinana ilaahay waa idiin dhaafi jannadana wuu idin gelina allah subxaana wa tacaala waa nicmo weyn wey midda saddexaad waxa weeye aayadda saddexaad cabdullahi mascuud uu sheegay waxa weeye in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik billahi faqad iftara ifman cadiima yani waa nicmo weyn wey allah shirki ma daayo laakiin wixii shirki ka soo haray haddaa muslim tahay oo khata kaa dhacday gafafkaa kaa dhacay ilahi waa kuu deynaya cidduu rabuu u daaya allah subxaana wa tacaala wayakfiru maa duuna dalika shirkiga wixii ka soo haray allah wuu daayaa oo waa u cafiyaa dadka oo u dhaafaa laakiin yuu u dhaafaa liman yashaau cidduu doono u dhaafaa waa aayadda saddexaad weeyaan aayadda afraad waxa weeye wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illaah walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka فاsتغفروا الله واsتغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما aيdaasna waa aيada أفراad cبدالله مسعوud uu leeyahay adduunka iyo maaragtay waxa ku dhex jiro dhan ayada iga qiimo badan waa maxay yani waxa weeye haddii ay dulmi sameeyaan صaxaabada ridوaan الlahi عalayhim oo gafow ka dhaco oo نabiylaahi mحamed intuu noolaa ay u tagaan oo allah istikfaar intay weydiistaan nabilaahi maxamedna istikfaar noo weydii ay yidhaahdaan oo u weydiiyo allah nabilaahi maxamed dembidhaaf oo u su'aalo asxaabtiisa inuu allah ka tooba aqbalayo oo dembigoodii dhaafayo ayay arrintaasna tusinaysaa w waa nicmo weyn wey iyadana uu ku tilmaamo cabdullahi bn mascuud aayadda shanaad waxa weeyaan oo isla fii suurati nisa ku jirtaay wuxuu leeyahay aayadda waxa weye waman yacmal suu'an aw yadlim nafsahu uma yastakfir illaaha yajid illaaha kafuuran raxiima yacni qofka xumi sameeyo ama naftiisa macaasi ku dulmiyaahi uma istikfaar la yimaado ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydiisto yajid illaaha kafuuran raxiima allah wuu u dembi dhaafayaaho alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan inuu yahay buu heli allah subxaana wa tacaala buu addoonkaas helaya weya marka waa nicmo aad u weyn wey aayaadkaas wuxuu leeyahay cabdullahi mascuud fiiri yani fiqiga saxaabada say u fahmi jireen qur-aanka fiiri adduunka iyo waxa ku dhex jiro dhan haddii la isiiyo shantaas aayadood baa iga qiimo badan oo odhanaya weya waxaa ka mid a fadaa'isheeda nabiga calayhi salaatu wasalaam yani maarata xadiis bukhaari iyo muslim ay warinayaan nabiga in uu cabdulaahi mascuud yidhi iqra calaya alqur'aan cabdulahi mascuud baa lagu yidhi cabdulaahi ou igu akri qur'aanka igu dul akri nabigaa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allahi aqra'u calayka wacalayka unzil maadaan kugu dul akrinaya adoo qur'aankaba ilaahay kugu soo dejiyey miyaan anig kugu dul akrinaya markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi innii uxibu an asmacahu min hayri waxaan jeclahay cidaan aniga ahayn inaan ka dhagaysto qur'aanka waan jeclahay marka cabdullahi bin mascuud suuradda ku akhriyey wuxuu leeyahay faqara'tu calayhi suurat nisaa xataa ji'tu ilaa haadihi alaaya suurat nisaa baan ku dul akhriyey ilaa aayadda aan ka gaaro fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida ilaa aayaddaas aan ka gaaro ayaa nabiga ku dul akrinaya markaasuu nabigu wuxuu ugu yidhi buu yidhi xasbuka alaan intaa iigu jooji buu halkaa ku sii markaasuu wuxuu yidhi faltafatu ilayhi nabigaan fiiriyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi aan fiiriyey markaan qiraa'adii joojiyey faidaa caynaahu tadrifaan waa iyadoo nabigaba marka uu ilin ay ka daadanayso qur-aanka siduu u dhegaysanayo ugu macaansanayo ilin ay ka daadanayso yacni qur-aanka siduu u hadlayo uu ku ooyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka suuraddan waa suurad runtii aad iyo aad u qiimo badan oo aad iyo aad u weyn weeye axkaam aad u tiro badanna way ka hadli doontaa waan arki doonnaa insha allahu tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim yaa ayuha annaasu dadow ittaquu rabbakum rabbigiinna ka baqa rabbigiinna ka cabsada oo waxaad uga baqdaan an tukhaalifuuhu fiima amarakum bihi aw nahaakum canhu inaad ku khilaaftaan wixii uu rabbi idin amray ama uu idinka reebay inaad ku khilaaftaan allah uga cabsada ittaquu rabbakum rabbigiinna ka baqa dadkoo dhan baana leeyahay allah ka cabsada allah subxaana wa tacaala marka taqwada ilaahay muxuu ku mutaystay in laga cabsado yani maarata cabsidiisa dhabta ahayd waxaa weeye kownuhu khaaliqa maadaama adiga uu ku abuuray addoon aa u tahay iyo rabbi subxaana wa tacaala taqwada iyo cibaadada ku leeyahay marka ittaquu rabbakum dadow rabbigiina ka cabsada oo ka baqa alladii rabbigii khalaqakum idinka idin abuuray min nafsin waaxida naf keliyata idinka abuuray yacni min aslin waaxidin ayaa loo jeedaa wa huwa nafsu abiikum aadama naf keliyo idinka abuuray waxa weeye naftii nabiyullaahi aadam oo aabbihiin ah abulbashar ayaa maaragta laydinka abuuray naftaas asalka bani aadamka halkaasu ka wada yimid allahaas markaad bilaabanayseen hal qof idinka wada abuuray oo asalkaas waaxidkaa idinka wada ahaysiiyey rabbigaa ka cabsada waa aadam markii la abuurayey weyaan keligiibuu kasoo bilowday khalqigan markaa kabacdi buu farcamay weyaan wa khalaqa abuuray allah subxaana wa tacaala alladii khalaqa abuuray wey minhaa nafta xaggeedana zawjahaa zawjkeedii yani ku lamaansana abuuray yani zawjadeedii abuuray weeyaan xaaskiisii abuuray wa khalaqa minhaa zawjaha zawjadaas sida masalan yani maaragtay ibnu katiir uu tilmaamayo wuxuu leeyahay wahiya xawaau calayhi salaam calayha asalaam khuliqat min dilacihi alaysar waa xawaa oo laga abuuray feertiisa bidixeed nabiyullaahi aadam ayaa xaaskiisii laga abuuray saasuu odhanaya ibnu katiir raximahullah marka haweenka in feer laga abuuray nabiyullaahi maxamed uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim imaamu axmed ay warinayaan yani maaragta xadiidu abi hurayra wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرت وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج عن هذا القاس النبي ليه عليه الصلاة والسلام حوانت وحلق أبو ري خير بالغ أبو ري بي ولبا خيرها مد أقوق الله عبدني وحاوي مد أقوص الرئيسات أقوق الله عن خيرت أقوص الرئيسات أقوق الله عن taabaa laga abuuray marka haddaad damacda buu yidhi oo doonto inaad feertaa toosiso feer qalloocan markaa rabto oo ilaahay qallooca buu u abuuray inaad toosiso markaa doonto oo tiraahdo feertaan qalloocanaan toosinaya waad jebinaysaa buu yidhi nabiga calayhi salaatu way jebi lafti ila laf ilaahay saa u abuuray haddaad tira waa toosinaya way jebaysaa marka haddii laakiin aad ku raaxaysato ood haweentaa la noolaato waxaad kula noolaan ayadoo qalloocaas leh maxaa yeele asalkeedii baa qallooca laga abuuray marka haweenka waxa way riwaayad kale waxay leedahay wa kasruhaa talaaquhaa jebinteeda feerta la jebiyana waa furidda haweenta la furo marka waxaa la rabaa haweenka qalloocaasay leeyihiin inuu qallooca kula dhaqmo qofka dulqaad u sameeyo la noolaado oo dabci wanaagsan oo kula noolaado oo si u tootoosin karo oo maaragtay waane iyo wixii lamida inuu ku sameeyo ayaa la doonaya weeyaan marka allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wakhalaqa minha zawjaha zawjadeedii baa loo abuuray buu yidhi marka hadda yacni min jinsihaa wey wuxuu u abuuray aadam markuu abuuray keligiiyaa koonkan joogin jinsigiisoo kale qof ah oo bani aadamku uu ka tarmo ayuu rabbi u yeelay subxaana wa tacaala marka zawjo ilaahay ugama dhigin wax jinsigiisa khilaafsan jinsigaada wax khilaafsan yacni haddii masalan bani aadamka haddii xayawaan looga dhigo zawjo looga dhigo oo xaasas looga dhigaa insijaam wax la yidhaahda iyo tadaamun wax la yidhaahda iyo ta'aaluf wax la yidhahda isku soo duman laysku dunma iyo isfahmid ma jirayso laisma fahmi kara xayawaanaadan isku luqad ahaynu isku dabca ahaynu isku si u abuurnayn isma fahmi kartaan marka shay kasta zawjkiisa uu ilaahay u abuuray sida aadamba uu ugu abuuray xawaa uu ugu abuuray oo bani aadamka aswaajteeda uu sameeyey walidaalika taas waa nicmo wey waa nicmo wa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkiisa in lagaga shukriyo u baahanna tusinayso weeyaan inuu ilaahay jinsigeenoo kaleeto aswaaj uu nooga dhigo laakiin maanta haddii xayawaanka nooc ka mida lagaaga dhigaahi ma maaragtay xayaata istiqraara ma helaysid iyo sugnaan midna ma jirto walidaalika ilaahay wuxuu leeyahay yani fii suurati aruum ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون عن ساس رب لي سبحانه وتعالى وآيات إلهي بكم تهي إنه إذين أبوري أزواجتين حاسسكين إنه مارة نفتين وكلا وكدق إذنك وكلا تو إذنك أبور ونعموي محال الله أبوري لتسكنوا إليها مركا يعني وحل إلى هذا فإن الجنس ينضم إلى جنسه لتسكنوا إليها يعني إنا ضحى في الشام أو, أو لحذي ندعو يعني إنا أسكد دمنتان أو ألفة إذا دحمرتو إيه جعيل إذا دحمره محايا الوحان فإن الجنس ينضم إلى جنسي لرانا جنسي جنسي سكر أي أضن ما ويسرى سلا مرك الله سبحانه وتعالى سداس أيو مارتي نعمداس أيو نوغلي وخلق منها زوجها زوجة بو أبوري نفط آدم حواء يو أبو ريويا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبث الله وفر لي مركو أبو ريب وفر لي منهما وبث منهما آدم يا حواء أيوحو كفر لي مركو أبو ريب وحو كفر لي رجالا رج وكثيرا فربدا هي ونساء هوين أي كثيرا و يعني وحل إلى ذا يعني إن التصريحية كثيرا تا وحلوغتك بإليهن استغناء بالوصف الأولي صفة هراء كافتومي وكثيرا تهراء أياتم الله كافتومي وين إن لي يرهده ونساء كثيرة إن ونساء كثيرات إن لي يرهده وحلوغت يختومي كثيرا تاسفرهم باللوغت يختومي وين حوين فربدا أيو رب سبحانه وتعالى أيو يرك فربدا بو آدم الله كأبوري مركب بطأ waxaa la yidhahdaa albadu waxaa la yidhaahdaa bimacnaa daraa way ku sheegeen culammada waa abuuray bimacnaa khalaqa oo kale ah wabada wuu abuuray oo bimacnaa daraa waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa wabada bimacnaa nashara wuu firdhiyey oo markuu abuurmayna ilaahay uu ka abuuray bay koonkao dhan lagu kala firdhiyey marka run ahaantii ardadaas macmuuradan oo ardada la yidhaahda bani aadamka u camiraa ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaas ku fidiyey يعني رجالا ونساء كثيرة ayuu ku firdiyey allah subxaana wa tacaala meel walba kulligeed ardadaasi waxaa ku nool insaankaasaa ku nool yacni insaankaas ayaa ku nool fii akhtaari alardi kullaha oo midabkiisu kala bedelan yahay luqadiisu ay kala bedelan tahay yacni maaragtay waxaa la yidhahdaa sifaadkoodii tilmaamaha ay leeyihiin ay kala bedelan yihiin abuuristooda iyo rabbi qaabka u abuuray ay kala duwan yihiin ayuu rabbi koonka ku firdiyey qolo waxaa la dhex dhigay dhulkan oo dhan maaragtay dad madoowa la yeelay oo la dejiyey meel dad maariinahoo dhexe ayaa la dhex dejiyey meel dad cadcadaa la wada geeyey meel kuwa indha yaryaraa la iskugu geeyey meelba ilaahay si u doonuu yeelaa soo ma jeeda qoloba meel baa la dejiyey yacni adduunkaas buu kala firirsan yihin qolo walba oo midabkaa leh ama qaar timo jilcan kuwa timo madow kuwa timo jareere leh kuwa maaragtay sidaas u kala duwan makhluuqaa kala duduwan ayuu rabbi subxaanahu watacaala koonkaa ku abuuray waana fidiyey weeyaan wabasta minhumaa rijaalan kaiira wanisaan hal asalayna ka soo jeedaan oo aadam ah ayay ka soo wada jeedaan weeyaan marka allah subxaanahu watacaala sidaasuu idiin yeelay marka sidaa darteed rabbigiinna ka baqa oo awaamirtiisa qaata wuxuu idinka reebana ka hara weeyaan wattaqu llaha alla ka baqa alladii allihii ka cabsada tasaa'aluuna bihi aada isaga wax isku weydiisanayseen iyo walarxaama raximkii aada wax isku wareysanayseen arxaamtii oo qaraabanimadii ah taana ilaahay uga baqa oo inaad goysaan allah uga cabsada weeyaan marka tasaa'aluuna qiraa'ada nib yani maaragtay culammada quraada kuufiyiinta la yidhaahdo sida caasim iyo xamse iyo kisaa'i waxay akhriyaan tasaa'aluunay akhriyaan waa takfiifiyaan tasaaluuna yani asalkeed wuxuu ahaa tatasaaluuna markaasay hal goynteed ayay ku tafiifiyeen maxaa yeele waxay leeyihiin waxaa keenay ijtimaacu lmithlayn laba ta'aa kulanta marka hal ta'a la jaraya wattaqu llaha aladii tasaa'aluuna yani aad ilaahay ku waraysataan aad wax isku weydiisataan saasaa loo jeedaa bay leeyihiin tasaa'aluuna yani qaarkiin qaarka kale uu ku weydiisto oo isku su-aashaan qiraa'ada quraada inta soo hartay sida naafic oo ad garanaysaan oo madani ah ibnu kaiir oo maki ah abu camr oo basri ah ibnu caamir oo shaami ah culummadaas waxay ayaguna akhriyaan tasaa'aluuna bay akhriyaan wattaqu llaha aladii tasaa'aluuna marka yani waxay sameeyeen tasaa'aluuna ta'dii ayay siinka dhex geliyeen marka tasaa'aluuna baa la akrinaya idqaamkaasay sameeyaan macnaheedu waxa weeye yas'alu bacdukum bacdan billaahi ayuu ilaahay wax ku weydiistaan waalarxaama raximkiina inaad goysaan ka baqa oo ilaahay uga cabsada subxaanahu watacaala waalarxaama arxaamada lafteeda sidaas waxaa la akriyaa maaragtay waalarxaama qira'at ljumhuur waay in miimka la kordhigo quraa'da jumhuur lqura sidaasay akhriyaan ilaa xamse maahani xamse keligiiba hoos dhigoo yidhaahdo wttaqu llaha aladii tasaaluuna bihi wlarxaami buu akriyaa marka haddii qiraa'at ljumhuur aan soo qaadano wttaqu llaha aladii tasaaluuna bihi wlarxaama aan miimka kor dhignaay lafduljalaalaha oo allaha ayaan ku cadfaynaa wttaqu llaha ilaahay ka baqa alladii lafduljalaalaha fi xaalati nasbin oo yaalla oo mafcuul bihi oo kor dhigan yahay wttaqu llaha alla ka baqa alladii allihii tasaa'aluuna bihi aada isku waraysanaysaan asaga iyo waalarxaama raximkiina ka baqa inaad goysaan waalarxaama raximkiina ka baqa halkaasay ku cadfan tahay yacni an taqtacuuha weeyaan inaad goysaan uga cabsada waalarxaamana ka baqa goynteedii ka baqa weeyaan qiraa'ada marka qiraa'at jarka arxaami la yidhaahdo la hoos dhigo oo xamza ou hoos akrinayo keligii waalarxaami marka la yidhaahdo waxaa lagu cadfayaa yani maaragtay tasaa'aluuna bihidaas damiirkaas majruurka ah ba'daas hoos dhigan ayaa maaragtay lagu cadfayaa oo markaa wuxuu noqonay wattaqu llaha aladii tasaa'aluuna bihi ilaahay ka baqa waalarxaamina ka baqa yani saas uu leeyahy qiraa'adaas marka waalarxaami la yidhahdo xamze u akriyo nuxaadda markay ka hadlayaan yani qaabka ay u tawjiihinayaan naxwooleyda culamada madaarista maalan madrasat lbasra iyo madrasat lkuufa oo ugu waaweyn madaristii naxwada yani culamadeeda ugu waaweynaa markay tawjiihinayaan labadaba waa diidayaan basriyiintu waxay leeyihiin waxa weeye waa qiraa'a laxni ah laa tajuusu alqiraa'atu biha waa laxni bay leeyihin in la akriyana ma aha walarxaami saasoo kale bay leeyihiin kuufiyiintana waxay leeyihin waa qiraa'a qabiixa qiraa'a aada u xun weeyaan bay leeyihin laakiin qiraa'adan oo jar ka ah culummo aad iyo aada u tiro badan ayaa u nusraysay oo u gargaartay waa qiraa'o jirto carabtuna ay ku hadasho oo macruufa waxaana ka mid ah alimaam abu nasr alqushayri wakayruhu ragga u gargaarayo ayaa ka mid ah weeyaan waxay leeyihiin qiraa'adan oo jarka ahe wal arxaami la yidhaahdaa carabta isticmaasho waa asluub carabi iyo fasiixa oo la yaqaano wey ashcaartoodana waa ku timido waxaaba ka mid ahay leeyihiin yani inaad tidhaahdid waxay yidhahdaan waxasbuka wadaxaaki sayfun muhanadun oo kale leeyihiin waxasbuka wadaxaaki wafasliga wadaxaaki marka waa usluub carabiya oo carabta laga soo guuriyey marka in sidaa la yidhaahdaa lama oran kara bay leeyihiin waa qiraa'a qabiixa ama maarata laxni ah lama dhihi kara bay leeyihiin saasaana haddii qiraa'adu qiraa'a mutawaatir tahay waa laxni lama oranayo weeyaan marka qiraa'adaasna waa qiraa'o jirto laakiin jumhuur quraa walarxaama ayay akrinayaan weeyaan walarxaama walidaalika cabdullahi bn cabbaas iyo maaragta daxaaq iyo mujaahid iyo cikrima iyo hayr waaxid oo salafka mufasiriintiisii ka mid ah waxay dhihi jireen markay fasirayaan yani aayaddan wattaqu larxaama bay dhihi jireen an taqtacuuha walarxaama wattaqu larxaama an taqtacuuha raximka inaad goysaanna iska ilaaliya bal bir qaraabada inaad goysaan ha la iska ilaaliyo raximka waa qaraabada wey inaad samafal u samaysaan inaad xiriirisaan inaad wanaajisaan ayaa laydinka doonaya walidaalika carabtu waxay israacin jireen allah markay dhaartooda markay dhaaranayaan ama ay isdhaarinayaan qaarkood qaarka kale inuu dhaariyo uu doonayo ama inuu wax weydiisto uu rabaa labadaa buu israaciyaan allah iyo raximka ayay israaciyaan oo maalan yani maaragta waxaa ka mida waxay odhan jireen as'aluka billaahi waraxim bay leeyihiin allah iyo qaraabanimada allah baan wax kugu weydiisan iyo qaraabadan wax kugu weydiisanayaa bay odhan jireen waa markay wax weydiisanayaan marka ay sidoo kale isdhaarinayaanna waxay dhihi jireen unshiduka allaha waraxim yani allah baan kugu dhaarinayaa bay dhihi jireen iyo qaraabanimadaan kugu dhaarinaya saasoo kale carabta usluuba isticmaali jirtay oo isticmaalaan weeyaan marka wattaqu llaha alladii tasaa'aluuna bihi yani aada wax ku weydiisataan ood qaarkiin qaarka kale oo wax ku weydiisanayo walarxaamana iska ilaaliya oo ayadana ka baqa an taqtacuuha raximka seewa yani waxaa laga baqaya inaad goyso wey cabsida la sheegayo ha jarin wey qaraabadii ha gooyni sidaasaa la rabaa wey wattaqu llaha ilaahay ka baqa alladii allihii tasaa'aluuna ama tasaa'aluuna aad isku weydiisanayseen bihi allah allahaad wax isku su'aalataan ilaahay ka cabsada walarxaamana ka baqa inaad goysaan iska ilaaliya wey marka raximka oo la gooyo ama qatiicatu raxim waa shay shareecada manhi ku ah wey qaraabadaada inaad xiriiriso waa lagaa rabaa xataa hadday ku gooyaan inaad xiriiriso baa lagaa rabaa adiga hadday ku gooyaan adiga xiriiri sidaaso sidaasaa lagaa dooni walidaalika nusuus aad u tiro badan ayaa maaragtay nabigeena uu kaga warramay silatu raximka uu kaga warramay waxaa ka mid ah xadiidka imaamu albukhaari fii saxiixi ku warinaya can caaisha radi allahu canha waxay leedahay caaisha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkaa wuxuu yidhi alraximu mucallaqatun bilcarshi taquulu man wasalanii wasalahu llah waman qaacanii qaacahu llah raximku wuxuu ku xiran yahay oo ku dhegan tahay raximkii carshiga ilaahay bay ku xiran tahay ku dhegta halkaasay haysataa yani waa magangashi ilaahay bay qabsatay markaase waxay leedahay man wasalanii wasalahu llah qofkii xiriiriyo allah xiriiriyo waman qaacanii qaacahu llahu qaraabada qofkii gooyana ilaahay ha gooyo saasoo kale bay leedahay raximkiibaa sidaa odhanaya xadiidka imam الbخaarي imam mslim xadiiثi jubayr بn mطcimi radي الlahu canhu qaala jubayr ibn mطcim ayaa nabiga ka warinaya qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam nabigeena wuxuu leeyahay laa ydkulu الjannata qaaطicun qofka qaaico raximka la yidhaahda jannada ilahay ma gala bu yii rasuulka alayh الsalaatu wasalaam sufyaan riwaayadiisa waxaa weye markuu sii fasir yani qaaica raxim ninka raximkiisa gooyo ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa ma siiyo marna ma geliyo marka qaraabada iyo raximka in la xidhiiriyo baa la rabaa wakadalika xadiidka bukhaari uu warinayo abu hurayra oo nabiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy rasuulku man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyasil raxima qofka allah iyo yowma alaakhira rumaysan raxmkiisaa xiriiriyo marka raxmkoo la xiriiriyo waa shay maaragta ma'muura qaraabada inaad xiriiriso lanna ilaahay subxaana watacaala dadka qaraabo qaraabuu ka dhigay qoys qoys buu u sameeyey waxa weeye ninkan waxaa la rabaa qofkan qariibkaaga ah adiga oo waxhaysto oo xiriirin karo oo u kaalmayn karo inuusan ummad kale u hanqaltaagin oo dhinac kale uusan eegin adiga inaad ku filnaato baa lagaa rabaa weeyaan marka raximka ilaalintiisa goyntiisa cuquubo fara badana ka ratib mayso saas darteed buu ilaahay leeyahay iska ilaaliya raximka goyntiisa la gooyo ina allaha alle kaana calaykum kaana wuxuu ahaaday raqiiban allihii idin ilaalinayo muraaqib idiin ah calaykum dushiinna allah waa muraaqib acmaashiinau ilaalini xaaladihiinoo dhan buu u jeedaa wuu ka warqabaa sida koonkaanba wax uga maqan aysan jirin oo shay kastoo cilmi u leeyahay buu idinkana idinla socdaa haddii aad ilaahay ka baqdaanna wuu idin arki wuuna idinka abaalmarin raximka haddaad xidhiirisaan allah wuu idin arki wuuna idinka abaalmarin haddii eedna rabbi ka baqin raximkana aad goysaan allah wuu idin jeedaa waana idin xisaabinaya waa idin ciqaabaya weeye وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وآتوا اليتامى وآتوا سيا اليتامى يعني آيات رنهانتي انت أنا كتجين وآيات آدي قيمة بدنوي نبينا عليه الصلاة والسلام markuu dadka raximka yani uu yani wuxuu ku xidhiirin jiray nimanka la yidhaha mudar ayuu ku xiriirin jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam akhrinta aayadahana saas u akhrin jiray xadiid waxaa jiro imaam muslim fii saxiixu ku warina xadiidu jariir ibni cabdillahi albajali xadiid aad u dheer wey wuxuu leeyahy nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan maalin ayaan maalinta awalkeedii la joogay buu yidhi markaasaa fajaa'ahu qawmun xufaatun curaatun mujtaabi الnimaari aw ilcabaa'i mutaqallid الsuyuufi caamatuhuna min mudar bal kulluhuna min mudar فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقرأ هذه الآية يعني النبي عليه الصلاة والسلام إيه maalin baa wuxuu leeyahay jariir ibni cabdillaahi isagoo oo maaragtay maalinta awalkeedii baa waxaa u yimid masjidkii nebiga waxaa yimid dad oo qabiilada mudar mudar la yidhaahdo ka mid ah ama ayagaba wada ah ayaa yimaadeen dadkaasi waa kabala yihiin waa qaaqaawan yihiin yani maaragtay go'yaal wada googo-an ay wataanoo eber ah ay wada labisan yihiin waa qaawan yihiin suyuuftii seefahana garbe ay ku wataan marka dhibka haysta markuu arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wejigiisa dhamaa isbedelay salawaatu ullahi wasalaamu calayh markuu wejigiisa doorsoomay ayuu gurigiisau galay waa ka soo baxay bilaal buu u yeeray wuxuu yidhi aadaan wuu adimay waa la aqimay salaaddii baa la tujiyey markii la tujiyo nabigu khudba akhriyey khudbada wuxuu ku bilaabay aayadan yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum alladii khalaqakum min nafsin waaxida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آية في سورة الحشر كجرت نبو أخريي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون markaasuu nabigu wuxuu yidhi tasaddaqa rajulun min diinaarihi min dirhamihi min thawbihi min saaci burihi min saaci tamrihi walow bishiqi tamra yacni qof walbaa wuxuu leeyahay ninbaa nin walbaba wuxuu awooda ha sadaqaysto kii diinaarkiisa la bixi karo kii dirhamka wax ka dhiibi karo kii maaragtay mara dhar dhiibi karo ninkii maaragtay burka bixin karo kii timir dhiibi karo yacni walow bishiqi tamrin timir jabkeed ba allah ka dhige dadkaas maaragtay dhibaataysan in loo gargaaro weeyaan buu yidhi aayaddaanu marka nabiga taqwada ilaahay iyo raximka ayuu xusuusiyey fajaءa rajulu min alansaari bisuratin kaadat kafuhu tacjizu canha bal qad cajazat buu leeyahay saxaabiga jariir ibn cabdillaah nin baa wuxuu la yimid yani maaragtay shay wuxuu la yimid maaragtay gacantiisa inay ka cajiso sadaqa ayuu la yimid inay gacantiisaba ay qaadi weyso ay suuragalay bal ayba qaadi weyday ayuu keenay uma tataabaca annaasu dadkii markaasaa nin walbaba wuxuu keeni karo sadaqa ah ayuu keenay xataa ra'aytu kawmayni min طacaamin wa hiyaabin ilaa aan arka laba tuur laba karoor oo midna cunno yahay midna dhar yahay oo halkan dadkii ay saxaabadii soo dhoobeen dadkaas maaragta dhibaataysan la siinayo markaasuu nabigeenna xataa ra'aytu wajha rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam tahallala kaannahu mudhaba waxaan arkay buu yiri dirbadiiba nabiga wejigiisii doorsoomay oo ifay oo nuuraayo damoodaba fidda oo dahab laga dhigay oo kale aad moodo yani kaannahu mudhaba yani fidatun mudhabatun baad moodaa buu leeyahy dahab laga dhigay oo kale isagoo wejigiisiiya soo u ifayo ayaan arkay buu leeyahy marka sidaa darteed walaalayaal dadka inay isku naxariistaan baa la rabaa hadda dad masaakiin oo dhibaataysan Soomaalida waad ogtihiin baadaadad iyo duufaano iyo cuqubo ilaahay xaqiisa weeye baa qaado dadka geedaha isaariin geedaha ay fuulaan kaalma u baahan yihiin dadka muslimiinta inay isku dardaraan wax u ururiyaan loo kaalmay dadka dhibaataysan oo guryahoodii baaba'ay oo daadad ku qaaday waxa waa shay weyn waa waa sadaqo nabigeennaba intaanu ka gurmaday oo niman qaawan oo maaragtay yacni maar dhar la'aan socdo baahan ayay ahayd laakiin dad guryahoodii iyo yani maarata ayagii daadkii iyo xaaskii iyo ayaga ay ku tartamayeen daadadka waa shay khatar oo aad iyo aad u weyn w marka arrimahaas oo kale in loo loo kaalmeeyo dadka muslimiinta lagu lagu kaalmeeyo ka islaam ahaan wa ka raxim ahaan waa shay wanaagsan weeyaan waaatu lyataama amwaalahum walaa tatabadalu alkhabiisa biayibi waatuu siiya alyataama agoomadii amwaalahum xoolahoodii siiya maalkoodii siiya يعني سيسمدان آيادان دادك للحظ ليو خطابك وآتوا لليه وأوليدي أو أغونتان هيسي أما دادك الله دردارمي الأوصياء اللي يراهدو أيا لو جيدا سيسمدان مركا حدا للسيي أو لليه آتوا ليتام أموالهم حوله ذا سيا وحشرتي حدا آيادان كمحل وحشرتي أه مركا أولادا أغونتان xoolahooda la siinayo wax shardiyo aayadan ay ku xirtay ma laha laakiin aayadda dambaan ku arki doonaa laba shardi bay u xiraysaa labada shardi waa inuu ilmaha marka xoolaha la siinayo qaangaar uu yahay shardiga labaad waa inuu qof rashiida yahayo tasarufka xoolaha ilaalinayo yaqaano hanuunsan oo aanan xoolihii ku ciyaaraynin inuu yahay labadaas markii la helo baa la siini sida allahba uu oran doono arki doono wabtaluu lyataama xataa idaa balaguu nikaaxa فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا يعني وجد حتى إذا بلغوا النكاح وبلوغي فإن آنستم منهم رشدا مركي رشد لقه له ودد حولها عن ضيعين الأيين با الله ليه فادفعوا إليهم أموالهم حوله دسية با مركا الأرمية مركا لبدا شرطي با لقصيني مركا لسيني لبدا شرطي با لقصيني أقولنا وحل إلى نسيدة دكتهين اليتيم وحال إلى حق اللغة من اليتم بالغة كان يدان علماء من اليتم اليتم هو الانفراد بالله وقفك مركو كلي النقض أو أو يقفك أكسب جري هذه بعد انتي مركاس منفرد نقض كلي عدة أكسب جرتي بعد ما تي كاس اللوجي ذا مركا وأنا أنت أوسن يعني كان جارين أي اللي هذا يتيم اللي هذا لكن هذو كان جاره وحال إلى هذا لا يتم بعد البلوغ yatiimnimada waa dhamaatay hadduu qaan gaaro agoon lama yidhahdo mar hadduu qaan gaaro weeyaan uma haddii xataa hooyadii oo waayo agoon lama yidhaahdo hooye hadduu waayo hooyadu dhimato aabbaha u nool yahay agoon ma aha walidaalika soomaalida agoon ma tiraahdo saas waxay waxay yidhahdaan raja bay dhahaan rajay baa la yidhahdaa laanna ninkii u kasbaya weli waa joogaa laakiin waa rajay yacni maaragtay dhinac badan dhinacaa ka maqan waxbaa ka maqan laakiin aabbihii waa u nool yahay weeyaan wa aatuu siiya alyataama agoontii waxaad siisaan amwaalahum xoolahoodii siiya oo sidaas ay xoolaha yani u lahaayeen u siiya markay qaan gaaraan culammada qaar ka mida waxay leeyihin bacdu alculamaa markay fasirayaan waxay leeyihiin siismadani looma jeedo tii xoolahoo dhan u wada dhiidahayd ma aha maxaa yeele yatiimkan weli waa yatiim waa ma qaan gaarin marka waxaa loo jeedaa bay leeyihin wamacnaa iitaa'ihim amwaalahum waxaa loo jeedaa ijraa'u annafaqati waalkiswati zamana alwilaayati calayhim yani inta aad mas-uulka ka tahay oo weli aysan qaan gaarin in aad maaragtay siiso waxaa la rabaa nafaqadoodii iyo labiskoodii iyo maskankoodii wuxoodii inuu qofku siiyo ayaa la rabaa bay leeyihiin sidaas sidaasaa loo jeedaa walaa tatabadalu alkhabiisa biayib aayadahan runtii waad arki doontaan yani agoonta aad iyo aad buu qur-aanka uga hadlayaa ilaa aan waciidka ku soo arooro aragno allah uu dhihi doono يعني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أظن مرك أدب إلهي سبحانه وتعالى وقدر دارمي ويا مرك الله حوله ولا تتبدلوا الاستبدال حال هذا استبدال الشيء بالشيء يعني أخذه مكانه بالإلهنا حولي أد قادته حوليسي أد مارتي أد بدل كي أد يعني شيء شيء لقوا بدشه حولا تصور تبص كيس كسور إجسال إلهنا ولا تتبدلوا هبدل قادننا هصوب بدل قادننا الخبيث كي حما حوري حماية إذن إذن كلا حيدين بالطيب مدك وناكسنه المها إليهين أقومتعي أكبت القادننا ولا تتبدل الخليفة بالطيب يعني سلا سالوجيرا معناها سال وديسانين معاني كانوا يكفسران او خبيث وحي كدغان اكلوا مال اليتيم كدغان لكن معناها انا كوناكسن ولا تتبدلوا هبدل قادنين هل سو وريجيننا الخبيث يعني ما عرفتي حكومة القادنين الخبيث كيني حما حوله نحما كسو بدل قادننا قد طيبها كسو بدل قادننا كي طيب كحايا ونكسنا oo caruurta xoolahoodii ah ha kaga bedel qaadanina macnahaas waxa ku fasirayo yaani Saeed ibn Saeed ibn Musayyib Ibrahim an-Nakhai Muhammad ibn Shihab az-Zuhri al-Imam Sudi ragaas oo idil baaimadaas waaweyn ayaa ku wada fasiraya waxay leeyihiin kana awliyaa al-yatama ياخذون الجيد من مال اليتيم ويجعلون مكانه الرديء فربما كان ياخذه الشاة الثمينة من مال اليتيم ويجعل مكانها المهزولة ويأخذ الدرهم الجيدة ويجعل مكانه السيف ويقول الدرهم بدرهم بعساسه كلو يجري فنهو عن ذلك وحي لهذين يعني صدق أي مدس وحي لهذين أولياء اليتيم أظن كعرور تدك اللوجت جاي مدح هو أولياء ذو ذن نقد أما أذي الرضا هن نقدن أما مارت تدك لو قرابها نقد من كولي مركز كأهو بحج أهل أهان أباها مركو بنزل دبدي يا وحي أهايان إيال جرين جاهلي وحي قادن جرين حولها ونأكسن المها أوليه هي أيو قادن هي مركز بدل كي أو قاتيب وحولي حما أيو أصغر بوسكس هو بدلية أو وحوليه هي مثلا waxaa dhici jirta buu leeyahay inuu qaato ri buuran buu ka qaadanaya ri buuran uu ka qaadanaya markaas wuxuu ugu bedelayaa ri aata oo maarta qawaar oo siinaya ku wareejinaya markaas uu shaatu bi shaati waa ri iyo ri umba yihiin wax kala ma aha wuxuu ka qaadanaya dirham yani maarta jayd oo maarta wanaagsan ee mid musayyif ahayn oo maarta makhsuus ahayn qish ku jirin ayuu qow ka qaadanaya kii maqsuuska ahaa ee xumaayir zayfka ahaana asagoo ku wareejinaya xumaa ayuu siinaya markaasuu leeyahay dirham bi dirham waa dirham dirham laba dirham way yacni saasoo kaleba odhanaya marka taasaa loo jeedaa ayay culummadu leeyihiin macnahaasaa loo jeedaa marka walaa ta walaa ta yani walaa tatabadalu alkhaliifa kii xumaa biayiba kii wanaagsanaa ha ku bedelinina culimada qaar kale waxay leeyihiin ولا تأكلوا يعني وحيليهن الحرام يعني مارت الخبيثة أي الحرام بيليه كان حرامتا كان حرامتا أهو مالك أظنك حبدل حبسوا بدل قادننا بالطيب كي ونأكسناء كسوا بدل قادننا بيليه مركا خبيث بمعنى الحرام أي كدقان ويا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم ولا تأكلوها عرننا أموالهم أقون تحوله ذا إلى أموالكم مضمومة إلى أموالكم أيضا مالكي من القدري هو عرننا ويا مركا يعني ماشان وحيليهين علماء الشيء اللي نهيين إياهي oo inay qaataan laga reebaya haddana mar laba waa alkhaltu baa la yidhaahdaa dhexgelin xoolihii bay isku dhex darayaan si ay xoolaha u cunaan ayay doonayaan marka ficilkaasa wuxuu yahay mudamminan macna dammi buu qabaa ficilkan oo ah maaragtay walaa ta'kuluu amwaalahumta ayaa waxay qabtaa bimacna dammi wax la yidhahday qabtaa oo marka waxa weeye walaa ta'kuluuha cuninina amwaalahum agoonta xoolahoodii ha cuninina yacni maaragtay madmuumatan ayadoo lagu daray ilaa amwaalihim ilaa amwaalikum xoolihiina lagu dhex daray ha cuninina معناها أصلا مجاهد يحكو فسره سعيد بن جبير وغيرهما لبدو علماء نحن يكو فسره معناه يروح إليهم لا تخلطوها فتأكلوها يعني ما ركتي فتأكلوها جميعا حواليها سكون أحضريننا سياد حواليه وضع عنتان yani labadii xoolihii ilmihii agoonta ay ka tegay xoogaagu lahaaba isku dhex dari wuxuu dadka tusayaa wuxuu cunaya inay xoolihiisi yihiin bal wuxuu cunaya waxa weeye xoolihii agoonku cunaya weeyaan agoonka xoolihiisi buu cunaya marka inta isku dartaan ha cuninina baa laleeyahay maaragta agoonta xoolaheedii iska ilaaliya buu allah subxaana watacaala leeyahay innahu kaana xuuban kabiira innahu midkaan oo cunitaanka shayga laydinka reebayo oo cunitaanka ilmaha agoonta xoolahooda la cunaa ama la bedel qaataay kaana wuxuu ahaaday xuuban dembi ayuu ahaaday dembiga oo kabiiran weyn dembi aad iyo aad u weyn weeyaan ay isman caiiman alxuubu alismu baa la yidhahdaa alxuub waxaa la yidhaha waa bimacna alismi wey oo waxaa la yidhaha xaaba arajulu yaxuubu xuuban idaa atima markuu qofku dembaabo baa la yidhahda xaaba arajulu yaxuubu xuuban xuuban baa la odhanaya xuuba marka yani cabdulahi bn cabaas isman kabiiran caiiman buu dhihi jiray waa dembi aad iyo aad iyo aad u weyn weeyaan sidaasoo kale weeyaan haddaba dembigan weyn oo jazihiisa ay maaragtay ay noqonayo maaragtay ciqaab weyn oo noqonayahay allah subxaana wa tacaala inta nooguma sheegin laakiin inuu dembi yahay waxaa ka garani ciqaabka xoolaha agoonta oo dulmiga lagu cuno ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulma ila waa dulmi sheegaan xoolaha markuu sida isku dhex khaldo uu cunayo ama midkii wanaagsanaa midka xun uu ku bedelayo waa shay dulmiyo wey markaasuu rabbi leeyahay dadka xoolaha agoonta dulmiga ku cunaaya inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira waxay cunayaan waa naar wey naarna way geli doonaan buu allah leeyahay subxana wa tacala yani naaray sabab ugu noqonaysaa shaygan uu cunayo weya wain sibtum anlaa tuqsiduu fi lyataama fankixu maa taaba lakum min annisaai matna waulaaa warubaca wain khiftum aayaddan waa agoomadiiba weli ka hadlaysaa agoommada oo weliba agoonta dumarka ahaa hadda laga hadlaya waxaa lala hadlayana waa dadkii awliyada ahaayo madaxda u ahaa carruurtan weliga u ahaa oo hayey mas-uuliyaddooda hayey ayaa loo jeedaa wain khiftum haddaad cabsataan dadkii ayuha alawliyaau wey ama dadkii loo dardaarmay qofkoo doona ha noqdo allaa tuqsiduu inaydnan cadaalad samaynin filyataama haweenkii caruurtii agoommada ahaa ee dumarka ahaa gabdhihii yaryarka ahaa inaydnan u cadaalad samaynin haddaad ka baqdaan oo cadaalad aadnan samaynaynin fankixuu guursada maa haween guursada taaba lakum idinka idiin wanaagsanaaday oo min annisaa'i dumarka ka mid ah masnaa laba laba u guursada waulaaa saddex saddex u guursada wa rubaaca afar afar u guursada haddaba aayaddaa markaa fiiriso wain khiftum shardigan oo inta ah inta shardiyada ah iyo jawaabta oo fankixuuda ah mutaabaqada ka dhaxaysa iyo rabdigoodu daahir ma ah ma muuqdo macnaheedu waa maxay yani haddaad gabdhihii inaad cadaalad u samaysaan agoonta ahaa aad ka cabsataan cadaalad u samay inaad inaadnan u samaynin aad ka baqdaan haweenka guursada aayaddaas waxa weeye rabdiga ashartu waljawaabu rabdiga ka dhaxeeya irtibaadka iyo yani sida ay daahir ma muuqata bay leeyihin culammadu xiriirka ka dhaxeeya siay iskugu xiran yihiin shardigii jazahu ma muuqdo laakiin caaisha radia allahu canha ayaa caddaysay sida xadiid imaamu lbukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo can curwata bni zubayrin anahu sa'ala caaishata radia allahu canha can qowli illahi tacala wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama aayaddan cabdulaahi curwata bni zubayr ayaa wuxuu weydiiyey caaisha radia allahu canha oo habaryartiis ah ayuu weydiiyey markaase wuxuu yidhi ii sheeg aayaddan macnaheedu waa maxay markaase faqaalat caaisha waxay tihi yabna ukti walaashay wiilkeediiow ilaa waxaa dhashay maarata asmaa binta abibakrin baa dhashay waxay ku yidhi marka waa walaasheed baa dhashay habaryar bay u tahay waxay tidhi annahu kaana arajulu jaahiligii wuxuu ahaa annahu kaana arajulu takuunu cindahu alyatiimatu fii xijrihi aw fii xajrihi fain kaanat jamiilatan tazawajaha min gayri an yuqsida fii sidaaqiha wain kaanat damiimatan ragiba can nikaaxiha wacadalaha an tankixa gayrahu lianlaa yushaarikuhu fii maaliha فنهوا أن ينكحوا ألا يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب الله من النساء سواهن عائشة وحيلها waxaa jiray bay leedahay waqtigii jaahiliga ahaa nin nin baa dhimanayo gabar agoon buu ka tegaya xoolay gabadhaasi leedahay gabadha xoolay leedahay gabadha labay mid tahay inay qurxan tahay inay foolxun tahay ninkan weliga ah yani ma ahan ninkii qaraabadeedii hoose ma aha waa weli mas-uulu buu ka yahay haddii ninkaan mas-uuliyadda hayaahi gabadhan yatiimta ahee xoolaha leh hadday tahay gabar qurxan waa guursanaya isagaa guursanaya sadaaqna uma samayn meherna uma samaynayo xoolana siin maayo si uu xoolaheeda u dhaco darteed meherna ma siinayo xoolaheedana waa qaadanaya hadday fool xun tahayna guur oo dhan buu u diidaas nama guursanayo nin kalena inuu guursado waa u diidaya sababtu wuxuu leeyahay xoolahan haddii nin kala guursado xoolaheeda ay qaadato ninkaasaa la wadaagayo marka sidaasaa looga reebay markaasaa allah wuxuu amray haddaydnan cadaalad u samaynaynin ilmahaas agoonta ah ha guursanina faraha ka qaada haweenka kaleo tirada ilaahay ka badsiyo guursada oon agoonta ahayn taasaa loo jeeda oo labalaba u guursada saddex saddex afar afar u guursada saasoo kalebaa la odhanay walidaalikaba waxay ku tilmaantay macnaha inuu yahay يعني وحوى وإن خفتم ألا تقصدوا في زواج اليتيمات قبلها أقونتا أقونتا كورسيقود هديدنا كوركود عدالة كسمينين فدعوهن جوات مركزات ينخونيس كتك شرطي وكاسوية مركا كتك تانا وانكحوا ما طاب لكم من النساء حوينك كلا توحي إذين ونكسنادو كورسدا ويا ساسا لوجينا فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولذلك عائشة وحيلاتها رضي الله عنها معناها أي عائشة كتكتي وحعدين آيات كليته في سورة النساء أنكو أرك دونه الله أوليها ويستفتونك في النساء هوينك بي استفتائي جوابك ويدينيا مكاسا وحى الله ليها قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتون ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن يعني إن أدوشي مهركي لو قرأ إدنا سينين نكاح إدنا إدنا دونين تاسو كلبا لأرنا يوين مركا عائشة وحيلادة رضي الله عنها إن المراد بما يتلى عليكم في الكتاب هو قوله إن خفتم الله تقصدوا في اليتامى آي باس دنبا في سورة النساء كجرته وحي تلمام يسو إلا إلهي وحيري وما يتلى عليكم في الكتاب بآي داس كجرته waxa kitaabka dhexdiisa laydinku akhrin doono waa aayaddan weeye wain khiftum anlaa tufsiduu fi lyataama fadacuuhunna ka taga jawaabta hadda waa muuqataa sooma shardigii jawaabku waa muuqda ka taga faraha ka qaada markaa ka tagtaanna fankixuu maa taaba lakum markaa guursada maa taaba lakum wixii idiin xalaal noqdo maa taabada culamada qaar waxay leeyihiin maada horta waa ismawsuul wa يعني طابدنا وحيلين بمعنى الحلال كنت الماما ما طاب لكم وحي إذين حلال نقضي لأن الشيء حرام تأيه يعني فليس بطيب سماه شيء حرام كطيب لميرة وطيب لميرة مركا وحلال وحي إذين نقضي مارة السماية باللي علماء قالوا وحيلين ما طاب لكم وحي إذين في عناره أي نفتي نجعلاته من ذكر أو ثيب إلا الدتك اسكمد معها ilaahay baa maarta tabaayicda iyo dooqa waxa la yiraahdo kala bedelay nin wuxuu iska jecel yahay garoobada inuu guursado nin wuxuu iska jecel yahay gabdhaha kaliya inuu guursado marka wixii naftiina ay jeclaato guursada baa min bikrin aw tayyibin ama bikr ha noqoto ama ama garoob ha noqoto midka doontaan guursada sidaas loo jeedaa weeyaan marka waxaad u guursataan leeyahay marka ka tagtaan haweenkii matna laba laba u guursada wa thulatha saddex saddex u guursada wa rubaaca afar afar u guursada hadalkaas cadadkan hadda la tilmaamay waxaa la yidhaha alacdaad almacduula baa la yidhaahdaa cadliga la yidhaahdo taxqiiqiga ay culammadu yidhahdaan nuxaada weeyaan alcadl taxqiiqi ayaa la yidhaahdaa waxaa laga soo wareejiyo laga keenay acdaad mutakarira cadad oo maarat soo laablaabanayo cadad soo laablaabanaya baa laga keenay oo masalan itnayni marka matna markaad tidhaahdo yani waxaa loo jeedaa tintayni tintayni laba laba weeyaan tintain tintain ayaa matna ka keenaysa laba laba dumarka u guursada ثلاثه marka tirahdana yani thalathan thalathan ay ka dhigantay saddex saddex u guursada weey thalathan thalathan bas thalatha daysa hal xabad ka keenay hal isticmaali karta ولذلك marka la fasirayo hatta Soomaali marka ku fasirayso ثلاثه marka tirahdo saddex ina tirahdo khalad waa waa ina tirahdo saddex saddex ina tirahdid waa laana laba kelime ka dhigantahay oo thalatha thalatha مثنى إنا تراهدد لبا إنا تراهد خلد وي وإنا تراهد مثنى لبا لبا إنا تراهدد وي بمعنى وحي كل جنتاي اثنين اثنين بك دقنتها تاسو كلو رباع واربع اربع وكلتويا مركا يعني واحد قورستان لبا لبا واحد قورستان سدح سدح واحد قورستان افر افر مركا عدد كان waxay jooga fi maxal nasb bay yeelan waxa laga xaaleynaya faacilka taaba ku jiro ayaa laga xaaleynay weeyaan marka guursada ma taaba lakum min an-nisaa masna xaala kawnihim ithnayn ithnayn laba laba ithnatayn ithnatayn laba laba ayhi wa thalatha sadah sadah ayhi wa arba'a afar afar ayhi u guursada boolay yaani maaragtay dadka marka waxaad arkaysaa muslimiinta afar haweena ka badan shariicada islaamku uma ogola dadkeena muslimiinta afar ka badan nalooma ogola walidaalika ayuu maaragtay imaamu shaafici raximah llah wuxuu leeyahay waqad dallat sunnatu rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam almubayinati can dalika can illahi yani imaamu shaafica wuxuu leeyahay yani waxay tustay sunnadii nebiga oo ilaahay warka ka cadaynaysay qur-aanka cadaynaysay أنه لا يجوز لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة يعني وحو ماركتي شيغي إنيسان قفنا أبنانين نبي كسوهري عليه الصلاة والسلام إنه كل ميو أفر دمر وحكبر إنه كل ميو شرعي إلهي أما أقوله لما أقوله ويا شرعي أنه وين ربتي عد أي أبنانتها لما أركب مركز ابن كثير وحوليه وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء وشيء علماء إجماع أهويان إجماع الأمة وي هذا الكاس نبي محمد مارت إمام الشافعي أو شيء وإجماع الأمة وإجماع ذاتك وحي نبي الله محمد كسوهري إن يسن أفر كبدا أين المرء إن كل ميان إن أبنانين إلا وحوليه ما حكي عن طائفة من الشيعة شيعة كوح كمدة أيا وحي قبان يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة من أربع إلى تسع سقال إلى الجارسية قبان إليه شيعة إلى سقال ما قودت كل من كرتا قيب أرانيس أيا تحل مر نكاح كوكين كرتا أي قبان أو مثل وحي كقادنا وحي ليهين الله وحي مثنى والله بوي ثلاثة وسدحوي لما يسدح اسكو دروا ميقى شن رباعنا وأفروي sagaalkaas wey sagaal naagood baa ku bannaan ay leeyihin waa madhab inxiraaf oo wax ka jira la arkin wey munxarif ah weeyaan marka qaarkood waxay leeyihin bilaa xasrin yani maaragtay cadadba male waa iska guursan kartaa bay leeyihin laanna nabigeena waxay leeyihin laqad kaana lakum fii rasuulillah uswatun xasana nabigii lagu daysada nabigaba sagaaluu ka dhintay leeyihin sagaal naagood buu ka dhintay marka in nabiga lagu daysadaa la rabaa bay leeyihin marka sagaal naagood iyo intaad guursan karta inaad guursato weeyaan saasoo kale bay odhanaya marka arrinkaasi waxa weeye waa shay nusuusta ay ku khilaafeen jamciga oo la kulmiyo afar naagood ka badan waa min khasaa'is nabiy sallallahu alayhi wasallam duuna ghayrihi nabiga bas ay khaas ku tahay salawaatu llahi wasalaamu calayh cid kale u bannaan tahay lama arko waxaana tusinayo حديث إمام أحمد في في مسنده وكورنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وكورنا وحولي عبد الله بن عمر من لا يرهد غيلان بن سلمة الثقفي ayaa nabiga u yimid oo soo islaamay markaasuu soo islaamay markaasuu nabigu u yimid markaas markuu islaamayo wa taxtuhu cashratu niswa toban haweenuu qabaa toban haween ayuu wataa markuu soo islaamay markuu u yimid baa nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ikhtar minhunna arbacan wa faariq siwaahunna afar ka dooro toban kale lixda kalena faraha ka qaad buu yidhi iska sii daa sidii buu yeelay yacni maaragtay khaylaan afaru ka doortay lixdi kalena waa waa ka tagay farahu ka qaado waa furay weeyaan marka wuxuu leeyahay yani xadiidkaas waa nascad wey haddii yani nebiga uu u ogolaan lahaa qof kale oo asaga ka soo haray shareecaday u ogolaan lahayd inuu afar ka badan guursado khaylaan waa loo dayn lahaa leanna naaguhu waa la soo islaameen haweenkii tobankiiba waa la soo islaameen nebigu waa u dhaafi lahaa sida ibnu kaiir raximahullah uu leeyahay xadiidkaas wuxuu leeyahay wawajhu dalaalati annahu low kaana yajuuzu ljamcu bayna akthara min arbaci niswatin lasawaqa lahu rasuulu llahi sal alay wasalam saa'irahuna fii baqaa'i alcishrati waqad aslamna macahu yacni nebiga waa u dayn lahaa inay la noolaadaan maadaama ay soo islaameen farahu uga qaadi lahaa buu yiri laakiin markuu amray nebiga biimsaaki arbacin wa firaaqi siwaahunna afar inuu cisto inta kalena uu faraha ka qaadaa دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال مرنا بإني سنبنانين afar ka badan in la isku keena bay daliil u tahay buu leeyahay arrintaa taasay tusinaysaa weeyaan taas waa dawaamkii wey markaasuu leeyahay wain kaana haadaa fi dawaami dadkii awel hore isku watay hadday saas ahaayeen oo ninkii horay u qabayba la yidhi afar reebe inta kale daa ففي الاستئناف بالطريق الأولى والأحرى بوليه إن هذا العصبان يسير لي هذا شنا قد الجورسني من لحبة الجورسني من تضرب الجورسني سير شعبه كلاته ونحي هذا وش فوق تايوية من باب الأولى هيا الله قرنا إن حرام تايوية مركا جوركا أو مارتي شرعه أقشهاي وحوي أفر تاسكليها لو أقوليه شيعة يعني مارتي كبد نيسه وضد منحرفين أول وانحراف ونصوص أي أي مارت تعيا ويا صومالدنا ضد كشيئا الله أعلم أنا ما قانو لكن إني ولاد صوفية ذا وكلاتيه إني لبنا جوضة وذا لا تكل ميان عيد وأرتد أنه أن تجمع بين الأختين وجاري دونا لبنا جوضة وذا لا تكل كحف كل من يا بقار كشيئا صومالد قار لحنا جوض قضية قار تطبق قضية وحبي الشيئا بل حتى وحدوث النصوص تمثل أما دينك كنت سنة ناقو أفرنا جوضة ذا قرته oo haweentan aad furta hadda afar naagood aad qabtaa tan afraad baa furtay isla markiiba naag inaad guursata kuma banaana ilaa cidada gabadhan ay u dhamaato laana fi xukmi zawji qabtaa soo ma markiiba tan uu diraa mid kaluu guursanaa lix iyo toddoba wad isku warwareejinaa saasuu u gelaya way sameeyaan marka waa inxiraaf oo diini ah ciday u bannaan tahay nabiyullaahi maxamed ahayna ma jiro nabiyullaahi maxamed ayna khaas ku ahayn midda labaad waxa weeye haweenka allah wuxuu yidhi u guursada matnaa wa hulaatha wa rubaaca يعني قفك هدو طاقدي ليها وي هداد طاقدي ليها او عدالتي اتسو بخي كرتو او اد مصاريفتيدي iyo marashideedii iyo maskankeedii qofka ay heli karto meeshii degi lahayd daawadeedii caafimaadkeedii aad heli karto nafaqadeedii masaariifteedii meerkeedii waad guursanaysaa waxaan waana sunna in la badiyo u baahan wey waana insha allahu tacaala waa arki doonaa in takfiiru zawaaj waxay ka mid tahay ama tacadud azawjaad والشريعة الإسلام كونولوجي كتاب القرآن كي كتالنا وقتينا وحصابح مؤسسات نسائية يعني اللي يرهدو مؤسسات أو وحصابح هاد المسلمين تدحل إذا كان حسما اسمي أو هوانك أي سمايان هيئات أو لبدا قال لما يو مارت تعدد الزوجات niman maaragtay ayagana inay gaalada ku soo barteen oo qarbiga iyo maaragtay culumtooda ku soo barto iska dhigayana waa u nusreynay waa garb istaagayaan waxay leeyihiin waa cadaalad darro way in naafta labaad la guursado halna kaliya inuu qofku ku joogsado waxaas waa diinta katoliga ay qabaan iyo waxa la midka oo ay yidhaahdaan one man one wife ay dhahaan ayagaa wato hal niniina kaliya isog joogaan ayagaa wata wax muslimiintu taqaana maaha marka diin katolic ay leedahay waxay rabaan in muslimiintu soo dhexgeliyaan islaamku wuxuu qabaa afar naagood waa kuu banaantay laakiin waa marka isku daacadeeda leedahay cadaaladeeda ka soo bixi karta walidaalika xataa haddaa caqligeeda ka soo bixi weydo waan arki doonaaye الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة بولية مرك هذا العدالة هذا لا إيمان كرينين وأرك دون إسلعيد إن الدنبان كأرك دون هل حبينا كقاب سطال لقاربا لكن هذا أولي كرتو عدالة أتكسو بحي كرتو تعدد الزوجاتك نبي الله محمد وحي كمتاي هي النسل إلهي أوسيي نسل أوكاسيو وحي كمتاي نبي الله محمد وحو آخره oo madaxa kale ugu faantami doono oo leeyahay tazawwaj alwadud alwalud fa inni mukafirun bikum al-umma yawm al-qiyamah haweenta yaani ninkeeda jecel oo dhalaysa guursada maxaa yeelay fa inni mukafirun bikum al-umma yawm al-qiyamah maalinta qiyaamaha ummatu muhammad tiradeeda inaan ku faanaan rabaa buu leeyahay salawaatu allahi wasalaamu calayh marka dariiqadaas dadka la dirirayo ولذلك قفك الرباء وكنا قلنا كرا الشيخ أحمد شاكر كتاب كان مارت مركو كهب مختصر المحالي لهذا التفسير كل رعون تفاسير وابن كثير واختصارية هذا هذا الكاس وقهب لي ضدك الرجل بيتك هذا وندقدنا يا كارت وذو وتو مسلمين تكون أحبابين أيو هذا وردنا يا وين مركو ثاني اللي قبل لا يعني اللي قدك تونا هذا تعدد الزوجات إلا لا تدرره وحوي وخطير ونصوص على دقال الله ميسا مركو إن لسك إلا ليوبا أنت فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تعولوا أقونتي وانكسوا هذا اللي حوين كاس أو أقونتا faraha ka qaada ha guursanin hadeednan sadaaqeedii meherkeedii aadnan u dhammaystirayno cadaaladu samaynaya markaad dhaaftaanna waxaa la yidhaha haweenkii kala guursada laba laba iyo saddex saddex iyo afar afar u guursada fain khiftum marka hadda fain khiftum taan waxaa loo jeedaa waa haweenkii kale wey agoontii ma haweenadii haweenkii kale oo aan agoonta ahaynoo laba labadii saddex saddexdii afar afartii loo guursado la isfaray kuwaas weeyaan wain khiftum haddaad baqdaan allaa tacdiluu inaydnan cadaalad samaynin oo aad haweenkii qismadoodii qasmigoodii iyo qaybtoodii yani cadaalad inaad ka samaysaan haddii aad ka baqdaan fawaaxidatan falzamuu laazima waaxidatan mid keliyata laazima hal mid keliya laazima haddaadan cadaalad samayn karaynin oo aad midda kale u eexanayso ood u leexanaysa dhinaceeda tan kalena aad ka eexanayso cadaalad darrada waxay waxay ku yani kuu sababaysa aakhara aakharo aakhara la-aan bay ku gaarsiini marka hal mid ku gaabsada marka fawaaxidatan waxa weeyaan yani waa qiraa'at ljumhuur wey ayaa waxay akhriyaan fawaaxidatan ayay akrinayaan ama naafic isaga fawaaxidatun ayuu akriyaa oo marka faxasbukum waaxida oo kale la yidhaahdo waxaa idinku filan hal mid keliya halkaa mid keliya ku ekaada ow amase maa shay yani maaragtay ku gaabsada oo guursada malakat ay haween malakat ay milkisay hanatay aymaanukum gacmihiina midigyaashiina ay hanteen bimacnaa addoommadiinii ku gaabsada oo guursada maaragtay ayaga u taga weeyaan maa malakat aymaanukum waxaa loo jeeda alimaa aljawaari wasaraari intaba waa la yidhahdaa kuwaas ayaa loo jeedaa wey marka aayaddani waxaa laga manciyey qofka ka baqa inuu cadaalad dumarka u samayn waayo labada xaasuu qabo yani mid inay weynaataa laga yaabaa midaan yartaa u guursaday inuu maaragtay dhinaceeda u janjeersado oo oo maaragtay oo tii kalena cadaalad uunan u samaynin qasmigeedii iyo habeenkii ay lahayd inuu ka wareejiyo uusan u tegin midaan uu maaragtay bildan iskala joogo taana halkoo habeen iska soo maro yani waxaasoo kalea dhici karo qofka noocaas hadduu sameeyo hadduu ka baqaahi waa laga reebay weeyaan sida allah fi suurati nisa aan ku arki doono uu leeyahay walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i inaad cadaalad haweenka u samaysaan ma awoodi kartaan buu yidhi allah cadaaladda waxaa loo jeeda waa filqalbi waaye ma ahan cadligaa kor waa lagu amray cadaaladdan inaad samayso waa lagu amray oo habeenkeeda tan markaa u tagta habeenkeeda u tag masaariiftii tan aad siisa masaariifteeda sii hadday tan shaqaale leedahay shaqaalaheedu u qabo hadday guri waasaca aad deji tan guri waasaca deji adiga waxaa lagaa rabaa cadaaladaas daahirka inaad samaysid ma'muuraad ku tahay inaad samaysid weeyaan waa inaad samaysaa laakiin inuu qofku qalbigiisa ay dhinac u janjeerato oo qof keligeed ou jeclaado taa looma jeedo yacni ilaahay suu leeyahay walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum aada bedelaashaan laakiin falaa tamiiluu kula almayli jeesasho dhan ah jeesanina oo kaamil ah ka jeesanina oo markaas fa tadaruuha kalmucallaqat haween aan la qabin oo meel ka raaracda oo kale aad uga tagtaan mana la qabo waana la qabaa aad saasoo kale ka dhigtaan lama ogola buu leeyahay allah subxaana wa tacaala marka waxaa la rabaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiid maarata imaamu axmed iyo asxaabu sunan ay warinayaan xadiidu caaisha waxay tidhi nabigeenna qismada haweenka waa u samayn jira cadliba u samayn jira haweenka habeen walbana haweenta iska lahayd ayuu u tegi jiray cadaalad buu u samayn jiray xoolaha uu ka simi jiray cadaalad darro uma samayn jiray laakiin qalbigiisa aad wuxuu u jeclaa caaisha radi allahu canha buu aad u janjeersana aad dhinaciisu qalbigu u jiray markaasu wuxuu dhihi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas aan soo tilmaamnay allaahuma haada qasmi ilaahayu qaybteedii waa tana fiima amlik waxaan awoodi karay yani waa taas wey haada qasmi fiima amliku cadaaladaydi qaybtii waan sameeyey waxaan awoodi karo falaa talumnii fii ma tamliku walaa amlik waxaad aadan aniga awoodi karin adigase aad awoodo ood milkisay ha igu dagaalin allahayo waa qalbiga wey laanna qalbigan inuu mid u janjeerto oo mid iska jeclaado waa qaab marka taa ilaahay ha igu dagaalin oo ha igu ciqaabin laakiin cadaaladii daahirka ahayd waan sameeyey wy marka qofka haween keliya dhinaceeda u janjeersado oo tan kalena dayaco oo ka taga xadiid imaamu axmed oo warinaayo ay abu yani asxaabu sunan oo maaragtay abu daawud iyo tirmidi nasaa-i ibnu maaja ay warinayaan wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam man kaanat lahu mra'ataani qofka laba xaasale famaala ilaa ixdaahuma midood u jeesto oo midda kale ka jeestaan jaaa yowma alqiyaamati wa axadu shiqayhi saaqitun maalinta qiyaamaha ayuu imaanaya ayadoo labadiisa dhinac garbihiisa mid kamida uu maqan yahay dhacsan yaho yani eber yahay la cadaalad darru sameeyey soo maha dhinac dhan baa maqan shidki dhan baa maqan qaybtaana dhan oo ka kaca oo saaqid ahoo dhacday eber ah oo maar shalal ku dhacay camal ayuu imaanaya wey cadaalad darraday ka mid tahay marka waxaa la rabaa cadaalad in dumarka loo sameeyo oo cadligii ilaahay uu faray inaad samaysid baa lagaa dooni wey daalika kaas oo ah yani maaragtay shaygan inaad hal haween ku gaabsataan ah ishaarada waxaa loo celinaya aliqtisaaru calaa waaxida cinda man yakhaafu cadama alcadli qofka cadaalad darro inuu cadaalad darro sameeyaa ka baqayo inuu hadduu laba naag guursado cadaalad darra inuu samaynayo aaminsan qofkaas wuxuu leeyahay aan loo celin daalika kaasi adnaa waxa kaas baa oo ah in hal naag lagu gaabsado markaasoo kaleeto uu halka ku gaabsadaayo ba adnaa dhow anlaa tacuuluu anlaa tajuuruu inaydnan joor samaynin dulmi samaynin taas ayaa u dhow weeyaan yacni markaad aragto inaadan cadaalad samayn karaynin laba haweena iyo saddex iyo ka badan aadan u samayn karaynin inaad hal haweena ku gaabsataa ku gaabsigaas baa wuxuu u dhow yahay inaadnan cadaalad darro samaynin oo joor idnan la imanin daalika ku gaabsigaas oo hal haween lagu gaabsaday ba adnaa dhow anlaa tacuuluu inaadnan jawr samaynin oo dulmi samaynin taas baa u dhow weeyaan yacni anlaa tacuuluu waxaa loo jeedaa anlaa tajuuruu jawr inaadna samayn iyo dulmi laanna waxaa la yidhahdaa caala arajulu fi lxukmi idaa qasata wadalama wajaara baa la yidhahdaa fulaan ninka la yidhahdaa yani waxaa la yidhahdaa xukumkiibuu jawr ku sameeyey caala fi lxukmi markaad tidhaahdid yacuulu waxaa weeye haddii uu dulmi la yimaado maaragtay jawr uu la yimaado cadaalad darro uu la yimaado weya waxaa la mida maala carabta isticmaalaan caala sahmu can ilhadaf baa la yidhahda gamuunka markaad gantood meel aad tooganaysay meeshii aad ganaysay markuu ka leexdo ayuu wuxuu leeyahay caala sahmu can ilhadafi idaa maala markuu ka leexdo idaa maala canhu maaragtay hadafkii aan gamayey iyo yoolkii aan tiigsanayay ma uunan ma uusan asiibin ayuu leeyahay wakadalika miisaanka u isticmaalaan yani caala miisaanu bay dhahaan idaa maala miisaankiibaa dhinac u leexday bay dhahaan marka inaadnan anlaa tacuuluu sidaas in lagu fasiraana waxa weeye waa qowlu jumhuur culamaa culummada jumhuurtooda sidaasay ku fasiraan oo bimacna jawrka cadamu ljawri ah caaishana radi allahu canha mawqif ahaan looga wariyaa weeyaan waxaa jiro culummada qaar kamidahoo qabaan maalan sida imaam shaafic oo kaleeto iyo maaragtay cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam iyo sufyaan ibnu cuyayna aimadaas waaweyn ayagana waxay ku fasirayaan dalika adnaa anlaa tacuuluu inaad haweenta ku gaabsataan iyo adnaa u dhow anlaa tacuuluu ay anlaa takfura caa'ilatukum inaydnan faqrigiinna uusan badanin faqrigiinna inuusan badanin hal haween haddaad ku gaabsato faqrigaadu waa yaraanayaa bay leeyihiin oo macnaha waxay u jeedaan aayaddii wuxuu soo qaadanaya wain khiftum caylatan fasawfa yugniikum allah cayladaasay leeyihiin yani faqran way walidaalika waxay leeyihiin ayagana carabta waxay dhahaan yani carabta waxay yidhahdeen caala arajulu yacuulu caylatanay dhahaan ida iftaqar markuu baahdo ama uu faqiiro bay waxay yidhahdaan caala arajulu ninkii waa faqiiroobay ayay odhanaya faqri buu noqday bay leeyihiin laakiin ibnu kathiir ra'yigaas wuxuu leeyahay fiihi nadar yani maaragtay waxaa ka xoog badan ra'yiga jumhuurta ay ku tageen oo cadamuljawrka ah lanna haddaad reero badan guursataa cadaalad oo aad maaragtay reero badan guursataa faqriga ku maaragtay ma faqiiraysid faqrina kugu dhici maayo weyaan marka macnahaas horeeto ayaan rajaxaynaa oo culummada ay rajaxayna u daysanayna waaatu nisaaa saduqaatihina nixla fain tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an mariia waatuu siiya annisaaa haweenkii saduqaatihinna maharyaashoodii siiya saduqaat waa jamcu saduqatin kasamuratin oo kaleeto weeyaan waa mahrigaa loo jeeda meherkooda siiya weeye saduqaatihina nixlatan siisma siiya oo maaragtay masdarnimaan ku nisbinaynaa lanna ityaanka ayaa bimacna lictaa qabo weeyaan marka waa nixla siisma weeyaan marka masdarnima sidaas loogu nasbinaya ama caaisha siday ku fasiraysa qataada nixlatan ay fariidatan yani markaasna waa la xaalayni xaala kwnii fariidatan farad uu yahay faradnimo ku siiya baa leeyahy haweenka meherkoodii siiya yani maaragtay siisma siiya baa laleeyahay laxaqaad waa waxay aad maaragtay aad ku banaysatay farjigeeda wuxuu kuugu banaanaaday yani istimtaaceeda kuugu banaanaaday waa meherkaa weeyaan marka meherkii siiya buu ilaahay leeyahay waaatu nisaa haweenkii siiya saduqaatihinna meheryaashoodii siiya meherkoodii siiya nixlatan siisma u siiya hadda waa yani haweenta meherka waa loo horumarin karaa gadaalna waa laga siin karaa oo shareecada way ogolayn inay calazima ay noqoto oo maarata qofka uu yidhaahdo waa bixinaya dusha uu saarto waa shay maaragtay ee la ogol yahay weeyaan laakiin annaga soomaalida waxaan caado ka dhiganay haweenkii inaan meherka loo hormarinin oo gadaal loo dhigo caaday dadku ka dhigtaan badana walidaalika gabdhaha laftooda dumarka haddii ninkii uu meherkeeda siiyo waxay leedahay alla ilahi ninkaa waa igu furayaaba in la furaya camal ay ictiqaadinayso laakiin meherka loo hormariyo marka taas maaha waxaa weeye waana loo hormarin karaa gadaalna waa laga siin karaa xoolahaasna ayadaa iska leho ku tasarufaysa weeyaan fa in tibna lakum haweenka hadday idin ogolaadaan oy idin siiyaan oy ka yacni wanaagsanaadaan wey lakum idinka can shayin wax oo minhu meherkii ka mid ah ay yacni nafsan naf ahaan ay wanaagsanaadaanoo naftooda tiib ay ku noqoto ku wanaagsanaato inay idin siiyaan meherkiibay qaar ka mida markaas siisay bay ku siisay ama isagoo dhan bay kuu cafisay ku siisay oo gacanta kaa saartay ama qayb ka mida bay ku siisay fakuluuhu allah wuxuu leeyahay xaraam idinkama ahe fakuluuhu cuna raggiiow xoolaha meherkaa dumarkii can tiibin nafsin ay kugu siiso cuna hanii'an aklan hanii'an cunid bogaagsi leh cuna weliba haddana aklan marii'an oo weliba dhuunmar leh oo yani saa'iq ah oo soconayo cuna baa leeyahy bimacnaa xalaalo idin yahay wey fakuluuhu hanii'an marii'an haweenta hadday xoolaheeda ku siiso حل فكلوه هنيئا مريا لأن الهنيء وحال هذا ما أتاك بلا مشقة ولا تعب بالي هذا واحد بالعام كوسو قال هنيء لي هذا حولي قبل ناس سبعيدة سي سهلا كو سيسي مركز سي سهلا أدينا وعنا أو استعمال أيو مارك الله لي فكلوه هنيئا مريا halkaas ayadan waxaan ka qaadanaynaa fawaaidda laga qaadanayo waxaa ka mid ah ayadan yani fawaaidka ay leedahay horta nikaax nikaaxa marka la meherinayo gabadha waa laabudda min sadaaqin meher in loo magacaabaa waa laga maarmaan laanna waxa weeye waxa farjigeeda aad ku xalaalaysanayso waa kaas weeyaan marka labaad waa xaq ay ayadu leedahay yani aabaheed shaqo kuma le weligeed xataa shaqo kuma laha cid kale shaqo kulama laha iyada iskale waa iyada in la siiyo weeyaan marka saddexaad say doonay ugu tasarufi kartaa say doontobay ugu tasarufi kartaa ayadaa tasarufkeeda say doonta ugu tasarufi karto hadday rabto aday ku siini hadday rabto ayadaa inta qaadatay danaheeda ku fushani waxay doontay siini haddii marka haweenta ay ku siiso xoolaha hadday ku siiso maxaa la yidhi fakuluu hanii'an mariya salamadi cuna baa la yidhi laakiin hadday inta ku timaado ku tiraado adeer xoolihii aan ku siiyey waa kaa cishtay meherkayga shalay aan ku siiyey waa kaa cishtay ii soo celi hadday ku tiraahdo ayadana ka waran waa khasab ay kugu tahay inaad u celiso xoolaheeda inaad u celiso yacni maarata waa ku khasban tahay wey maxaana arrinkaa tusinayo yani waxa xukumay shureex alqaadi yani maarata shureex ayaa qaadi shureex ayaa xukumay wuxuu leeyahay sida imaam shacbi oo warinayo ana imra'atan jaa'at maca zawjiha shurayxan fii catiyatin actatha iyaahu yani meherkeedii bay xoolo ka siisay haween markaasay ku qabsatay tiri xoolahayga iisoo celi ashala ku siiyey kuuma ogoli iisoo celi markaasuu diiday markaasaa qaadigii shureex la iskula tegey markuu yani maaragtay qaadigii loo geeyey ayuu waxay arrintiiba u sheegatay tiri ninkan xoolihiiba iga qaatay inuu iga soo celiyaan rabaa markaasuu shureex isagoo wax kala dhihin wuxuu ku yidhi rudda calayha u celi gabadhaan xoolihii aad ka qaadatay markaasaa ninkii dee nin wax garanaya wuxuu yidhi alaysa qad qaala allahu tacaala fain tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an marii'an allah soo saa ma dhihin xoolaha waxay idin siiyaan qaata oo cuna gabadhaan way isiisay marka saasaan u cunay buu yidhi markaasaa shureex wuxuu yidhi law taabat nafsuhaa law taabat nafsuhaa can nafsuhaa canhu lamaa rajacat fiihi buu yidhi hadday nafteeda ay marka horeba tiib ahaan lahayd oy fiyoobaan lahayd kaama ceshateen ee xoolahan celi buu yidhi dhiib taasoo kale buu ku sameeyey walidaalika sida imaam raazi uu soo guurinaya imaam raazi cumar ibn khataab radi allahu canhu qubaadiisii oo qaadiyaasha gobolada dhan ayuu wuxuu u qoray ana nisaaa yucطiina rakbatan warahba lanna sababta loo diidayo mataqaanaa xoolaha u celi ninka loo leeyahay haweenku laba shay wax ku bixiyaa jacayl ninkaan marka iska jeclaata inay iska siiso waxeedii xoolaha ay siiso ama inay ninkaan ka baqdo oo mujrimoyo shaydaanho dilaayo oo maaragtay nafteeda iyo xoolaheeda inta uga baqdo oo siiyo saasoo kale inu uga baqayso labadaas wax ku bixinaya marka يعني wuxuu leeyahay haweenka cabsi iyo jacayl waxbay ku bixiyaan labada waxbay ku bixiyaan fa ayu mumri'in a'tathu thumma thumma aradat an tarji'a fadhalika laha buu leeyahay Umar ibn Khattab oo oranay yani nin alla ninkii haweentiisa ay xoolo siiso oo markaa ay jeclaatay inay ka ceshato ayada iskale ha u celiyo buu leeyahay ha u celiyo laanna waxaa dhici karta inuu markii horeba xoog uga qaatay baa dhici karta uusan maaragtay aysan jacayli midna aysan ku siinin marka xoolaha hadday sheegato gabadhaas ay tiraahda had halla siiyo ii soo celi waa laazim inaa u celiso baa ku khasban tahay weeyaan fakuluuhu hanii'an marii'anta waa markaysan kaa daba imaanin wax dambana aysan ku weydiisanin baad xoolaheeda isticmaali kartaa weeyaan marka halkaan aan ku joojinaynaa sababta suuraddu waxaa runtii suurad aad u adag waaye xagga xagga axkaam aad u tiro badanna way leedahay aad runtii waxaa u jeclaan lahaa dadka muslimiinta inay suuradaani suuratu nuur iyo suuratu alxazaab iyo suuratu talaaq inay aad muslimiinta u fahmaan aad iyo aad u qiimo badnaan lahay oo weliba dumarkoodii iyo xaasaskoodii carruurtooda ay baraan aad u fiicnaan lahayd marka axkaamtan runtii maaragtay bal wixii ilaahay naga tuso baan ka sheesheegi doonaa wallahu aclam subxana wa taala